Iyadoo ay jiraan caqabado keenay in deegaanada gobolka mudug laga hirgeliyo waxbarashada maaddiga ah ayaa waxaa markii ugu horeysay laga bilaabay waxbarashada maaddiga tuulooyinka cadale quracle oo hoostaga deegaanka ceeldibir ee degmada hobyo mas-uuliyiinta maamulka deegaanka ceeldibir iyo guddoonka waxbarashada degmada hobyo ee wasaaradda waxbarashada galmudug cabdimanaane sheekh cismaan ayaa ka warbixiyey marxaladihii laga soo maray in bulshada ku nool deegaanadaasi la fahamsiiyo ahmiyadda ay leedahay waxbarashada maanta ayay noo suurto gashay inaannu dugsigaas dah furno waxaan ku sii daraynaa annagu oo reer cadalo ah waxaan diyaar u nahay in aan waxbaranno barto waxaan aad aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka reer cadale u horeeya guddoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo maamulkiisa dhammaan waxaan leeyahay waxbarashadaas ha la xoojiyo ha loo istaago ha la dadaalo ardada ha la keeno waalidiintu mar walbana ha u istaageen wakhti walba ay waxbaro karaan waxaan iskala dardaarmaynaa in qalinka la qaato ee lagu daro xoolo dhaqidda iyo maaragtay wax walbo taagan in qalinka lagu daro haddii ilaha idmoo la xoojiyo waxbarashada
waan u mahad celinaynaa dadkii dadaalkan iyo fursaddan soo lumiyey oo haddee in haddii lakuu rooyaa sidii deegaankan u heli lahaa waxbarasho taama oo taaba gasha siday u heli lahaayeen waan uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka haddii lakuu rooyaay degmada ceeldiwi iskuulka magaciisa waxaa la yidhaahdaa quracle primary school baa la yidhaahdaa maanta ayuuna kow yahay ilaah idankiis sanadku waa bisha oktoobar waxaan marka aad iyo aad ugu faraxsannahay in maantay iskuulkii deegaanka quracle uu kow yahay aan moodid inuu bilowgiisi bilowgiisi aan joogno waxaan rajaynaynaa inay dad fiican oo dhakhaatiir ah ama maaragtay macalimiin ah ay ka soo baxaan waxaan kaloo meeshan ku darsanaya jaaliyadda u dhalatay reer quracle oo dalka dibaddiis jirtaa wasaaradda kaalinteeda waa ka soo baxda laakiin dadka deegaanada u dhashay waa inay dadkii aqoontii maadaama ay u istaageen waxbarashadii diyaar u yihiin qalinkii qaateen inay ayaguna karaankooda ka caawiyaan waxay ka caawin karaan deegaanada aqoonta ku kaalmeeyaan wixii kaloo tasiilaad ah oo ay ugu talagaleen inay la soo gaaraan baaqaasaan u jeedinayaa waxaan u mahad celinaynaa haddii ilaahay idmo wasaaradda maantay noo timi oo meeshaan nagu soo aqbashay lasoo gaarsiisay iskuulka waxbarashada iyo bahday ka timi intaba waa u mahad celinayna